ujeedada guud waxay ku jirtaa inuu aqbalo waayo waxaa inoo sharafisay in aan wax ka weydiino gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka dalka jabuuti cabsoowe idris cabsoowe tirada guud ee dalka jabuuti codaysay iyo natiijada soo baxday ee waxa doorashooyinka bisha sideedeeda april dadka hore waxay ahayn boqol iyo afar iyo lixdan kun iyo afar boqol iyo sideed iyo afar waxa foodgareeyey boqol iyo afar iyo toban kun iyo lix boqol iyo koob iyo sideed waxay ka dhigan tahay boqol kiiba sagaal iyo lixdan point seventy four dadkii qoraa ayaa codeeyey waxaa la kala helay ismaaciil cumar geele wuxuu helay sagaashan kun saddex boqol iyo labiyo afartan ayaa u codeeyey waxay tahay boqol kiiba sideetan point sagaal iyo sagaashan maxamed wasame raage wuxuu helay koob iyo labaatan kun laba boqol iyo koob iyo toban taasoo ah boqolkiiba sagaal iyo toban point zero one waxaa laga codeeyey meelaha ilaa afar boqol oo goobood qaabka doorashada ee u dhacday bal faahfaahin ka bixi doorashooyinkana waxay ahaayeen kuway ugu wanaagsanaa doorashooyin aan soo arko oo dalka ka dhacay taana waa layla arkay oo waxa observerskuna waxaanaan leehayn bay sheegayaan doorashooyin madax bannaan xor ah oo transparent oo dasi naabada reer jabuuti waa inaad ogaataa reer jabuuti waxay yihiin dad siyaasadda usoo jeeda oo nabadana jecel wax buuqana ma jecel markaasi waa hambalyo baan leehay reer jabuuti oo dhan maxay kala duwan tahay baad is leedahay marka loo eego doorashooyinkii hore u dhacay waayadii hore taaniyaan anuga goloobi golooyinkii doorashooyinka shuqullaabaan kamid ahaa ee golahan oo kale ma jirin de gola madax banaan ma jirin waxay soo horgelayeen wasaaradda arrimaha gudaha iminka golahana gudoominayo waa way ka madax banaan yahay dowladda kolka waa waa wanaag usoo biray jabuuti dimuqraasiyadeedo maalinba maalinta ka dambaysa sii birsanaysa golihii sharci dejinta ee dalka jabuuti ee ma la mariyey shalay baa loo geeyey siaan anigu ogahay iyagu waxay shuqul leeyihiin inay soo saaraan natiijada rasmiga kolkaa waa waxay haysan hantika usoo saari lahay shalay laga bilaabo kolkaa waa sugaynaa marka laga reebo golaha sharci dejinta ma jiraa meel kale oo habsan oo loo gudbin doono
haddii ay dacwatay isla golaha isla golaha dastuuriga unbaa unbaa unbaa ka talin doona mid kale ee tartanka kula jiray madaxweyne ismaaciil cumar geelle ma ku qancay doorashada
anigu de wararkan hayo waxa weeyaan diidan yahay se waxa dad dadka kala saara golaha dastuuriga kollayba de anigu waxaan ohan lahaa danta guud waxay ku jirtaa inuu aqbalo waayo waxaas bay ahayd waxaan anagu soo aragnay bay ahayd waxay observerskuna ay soo arkeen bay ahayd in si sharciya oo madax banaan oo dimuqraasiyadda ay ku dhaahantaa looga bed mar haddii intaasoo cadaymaha la sufay oo korjoogtadii caalamka ay caddeeyeen maxay tahay sababaha ku diideen baasla adow wallahi anigu de maskaxdiisa kuma jiro xaqaayiqda waa inuu ogaadaa isaga sharaftiisaaba ku jirta inuu maxay ahayd aqbalo amba de dacwadi oo de kolkaa golaha dastuuriga unbaa unbaa kala saari doonaa adigu xilkan intaad haysaa sano anu doorashooyinkan unbaa xilkan laydii waa laysoo laisoo doortay hore maxaa looga shaqay anu waxaan ahay lawyer garyaqaan aad iyo aad bay ugu mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka dalka jabuuti cabsoowe idris cabsoowe oo iigu warrameeyey xarunta doorashooyinka dalka jabuuti koob iyo tobankii bishii afraad labada kun iyo koob iyo tobanka halka codkaasi aad ka dhagaysanaysaan waa somaly talk dot com